way furmeen waana dib baa loo amba qaaday wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya ee beryahanba loogaada inay fadhiyeen marka ufuudii o dhan way sor fadhidaa qowl gaara lagu jiraa dhinacyadii o dhan way ku dhan yihiin waxaa ka mid ah dabcan madaxweynaha jabuuti oo waddankada martida loo yahay iyo ufuudii reer jabuuti waxaa kaloo jooga abiy axmed oo prime ministerkii ethiopia oo isaguna dee waftigiisii wata waxaa kaloo jooga labadii dabcan dee wada hadlaysay somaliland iyo soomaaliya waxaa kaloo jooga danjiraha maraykanka arrimaha soomaaliya u qaabilsan donald yamamoto iyo xogeyihii igad oo isaguna ka qayb qaadanaya dhammaan way ku dhan yihiin waftiyada haddaynu xoogaa xusno xagga somaliland waxaa ku jira salabaan maxamuud aadan oo ah guddoomiyaha golaha guurtida ee somaliland wasiirkii arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamed maxamuud faratoon wasiirka horumarinta somaliland isaguna ee maaliyadda doctor sacad cali shire wasiirka ganacsiga ee somaliland maxamuud xasan sacad saajin wasiirka xanaanada xoolaha siciid sulub maxamed iyo dabcan ergeyga gaarkii arrimaha wadahadallada u qaabilsan madaxweynaha somaliland doctor adna aadan ismaaciil xagga soomaaliya dabcan waxaa jooga madaxweyne farmaajo waxaa jooga maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isaguna gudoomiyihii golaha wakiilada federaalka soomaaliya waxaa jooga ra-iisul wasaarihii federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiire kale waxaa kaloo jooga ethiopia prime ministerkii abiy axmed wasiirkii arrimaha dibadda ethiopia wasiirkii maaliyadda axmed shide waxaa kaloo jooga wasiirka howlaha nabadaynta ee dowladda federaalka ethiopia dhammaan xagga jabuutina dabcan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaarihii jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf wasiirka gaashaandhigga ee jabuuti xasan maxamed waxaa kaloo xagga jabuuti jooga wasiirka cadaaladda wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha dhammaan waa lagu leeyahay giddi waa lays wada hor fadhiyaa sidaas shirkiina u socdaa ilaa iyo hadda weli wax ka soo baxay ma jirto waanu socdaa shirkii waana lays wada hor fadhiyaa shirka markii uu furmayay ma jireen wax wada hadal ah ama ajendaha shirka ah oo goobta ay laga sheegay oo wariyaashu loo sheegay ma jiro wax ajendaha oo la sheegay ilaa iyo hadda waxaa dee dib layskugu soo noqon doonaa dabcan qolyihii dee u hadlayay labada dhinac oo markaas la qaadan doono dhammaan waxyaabihi ka wada hadleen waxa ka soo baxay hase yeeshee ilaa imika waa laysor fadhiyaa wadahadalkii ayaa socda bilowna dee uu yahay dabcan muxuu ahaa marka saasee dee maaragtay muxuu ahaa weli way ku jiraan waan qolkii ay ku shirayeen halkii baanu wadahadalku uga socdaa marka ramadaano wadahadalku mal ma la og yahay inta maalmood oo uu qaadanayo ma maanta oo keliya ahba ma dhowr cishuu soconayaa ilaa iyo hadda weli wax la shaaciyey ma jirto ilaa hadda waxaanu ognahay in dee maanta uu furmay oo dib loo amba qaaday wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya muddada fadhiyey hase yeeshee ilaa hadda lama xaqiijin oo wax ajendaa lama soo bandhigin oo lama odhan intaasoo maalmood buu soconaya markuu maanta furmo markaa dib baan dee ka ogaan doonaa hadduu allaydhaa